wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlgoboleedka jubbaland ayaa wacyigelin u qabatay bulshada deegaanka werikoy oo ka mid ah deegaanada hoostiga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose kulanka ayaa diiradda lagu saaraya kahortagga iyo wacyigelinta cudurka duumada ama malaariyada iyada oo bulshada lagu baraarujiyay muhiimadda ay leedahay nadaafadda deegaanka iyo isticmaalka shabaqyada kanaacada si looga hortago halista caafimaad darro ee ka dhalan karta cudurka duumada mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay wacyigelintan inay qayb ka tahay dadaalka dowladgoboleedka jubbaland ay ku yareynayaan saameynta cudurka dilaaga ah gaar ahaan dumada si loo yareeyo halista iyo dhibaatada caafimaad darro ee soo wajihi karta bulshada ku nool deegaanada dowladgoboleedka jubbaland madaxa duumada wasaaradda caafimaadka dowladgoboleedka jubbaland ayaa bulshada deegaanka werikoy ugu baaqay inay ku dadaalaan nadaafadda maadaama cudurka duumada uu ka mid yahay cudurada halista ee ka dhasha nadaafad darrada haddaan fursadan weyn aanu helnay aan u dooranay werkooy ama degmada jamaame waa meelaha ugu badan ee kanaacada waxaan dooranay inaan dadkii aan wacyigelin gaarsiino sidii loo hortegi lahaa iyo sidii loo daaweyn lahaa haddaa si kaashataan ninkii lagu arko calaamooyinka oo malaariyada la tastigareynayaa ama xarun kaloo nagu dhow meesha nagu dhow tegeysa waa nila baaray haddii nalaga helo daawadii oo lacag la-aan ah aa nila siinaya marka waxaan rabnaa kahortagii ina xaafadiina ka soo bilowdaan fariintii wacyigelinta tiimka dadka kale inaad gaarsiisaan haddii calaamadihii laisku arkan xarunta caafimaadka in la yimaado lisbaaro daawada markii lagu siin inaad toos u qaadat oo aan kala goynin isla garan markay soo booqato waa la siinayaan waana taala hadday dhammaatana wasaaraddaa keenayso iyo hay-adda meesha ka shaqeysa ka wada shaqeynaya tiimkanna waxay diyaar u yihiin inay adeegaa wada bixiyaan wacyigelintan xaruntan way ka socotaa xarabna idinkoo dhan inaad si volunteer noqotaan wirkooy aan la maqlin kanaaca loogu dhintay ama qofaa la yaalo waayo kulligiina xamaalataa leeyahay beeraley leeyahay soo ma caafimaadka wax lagu yahay soo ma hataa haddii maanta qanina ku qabato ma cibaadaysan kartaa waa maya marka insha allah intaa in ka badan oo iskaga imaan doon wax noogu muhiimsan waxaa waaye naftiini nafteena horta inaan ilaahay ka cabsano wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlgoboleedka jubbaland ayaa muddooyinkii dambe deegaano kamida dowlgoboleedka jubbaland ku qabanayay wacyigelin ku saabsan kahortagga iyo sidii loo yeelayn lahaa khatarta caafimaad darro ee ka dhalan karta xanuunka duumada